gudoomiyaha degmada yakshiid suleymaan maxamuud fargax ayaa xalay kulan la qaatay bahda caafimaadka iyo bahda waxbarashada ee degmada yakshiid iyadoona kulanka looga hadlay sida la isaga kaashan lahaa wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gudoomiyaha fargax ayaa warbixin guud ka dhageystay bahda caafimaadka iyo waxbarashada degmada yakshiid kuwaasoo soo bandhigay caqabadaha iyo fursadaha ka jira waxbarashada iyo caafimaadka degmada iyo sidoo kaleetana qorshayaasha ku aadan in ay door ka qaataan wacyigelinta bulshada gudoomiyaha degmada yakshiid suleymaan maxamuud fargax ayaa kula dardaarmay bahda caafimaadka ee waxbarashada in ay sare u qaadaan adeegyada bulshada si bulshada ku dhaqan degmada yakshiid ay u helaan waxbarasho iyo caafimaad tayeysan isagoona sheegay in ka maamul ahaana ay garab taagan yihiin badanaa macalimiintu waxay ku celceliyeen askarta goobaha waxbarashada iyo sidoo kale isbitaalada ku celceliyeen loo diraayo isbitaalada oo aan si isluubeysan ugu dhaqmayn horta qof kastoo markii xukun amar intaas la eg la siiya asaa gacanta dambe geysanayo qofkiina waxaa waaye mar walba isha ilaahay inuu ka baqaa fiican inuu bini aadan maantana aan ka baqa ma fiicno insha allah askarta wacyigelin badanaa u sameynaa halkan waxaa ku xalinay dad badanoo dhaawac soo gaaro iyagoo canshuur laga qaadayo ama gurigooda la jibiyey ama dhaawac gaaray annagaa hoos u dhaqnay askariga geystana waa lagu xira askar badan halkan laga xiray oo bulshada dhibaato u geysta kaliya waxaa idin ka codsanayna haddaa caqabad ka dareyntiin ama si qaldan idinku laqmo inaad soo gudbisiin weli degmada waxaa u malaynaya intaas aan joogaa iskuul ama isbitaal aan qoryo la gala ma jirtaan anoo guddoomiyaha degmada iskuullo badanaa tegay haddii ugu yaraato askar oo dhar cada ay la socoto qof kalena maka yeelin iskuullada iyo goobaha isbitaallada inuu carqaladeeyo oo dhibaateeyo macalinkana si isbanaanba qofka hadduu canshuur diid ahayn xaq looguma lahan in qoorta laga soo qabto qofka hadduu canshuurta ogolyahay si nidaamsan u ogolyahay waqti uu xaq u leeyahay insha allah wacyigelintaasna waa joogtay doonaa hay-adaha khuseysa iyo qolooyinka si gaar u khuseysan insha allah waa kala hadlaynaa ustaad cali ibraahim oo ka hadlay iskuulka naxw oo ka hadlay tartan aqooneedka oo degmada in degmada degmada iskuullada gobolka banaadir iyadoo ah haddana tartan aqooneedkii meel fiican ka gaari weyso oo isku xirnaan jirin insha allah shaqaad shaqada adinka idiin taalo waa isku xirnaan inaad samaysiin la rabaa iskuulladii ku yaala degmada annagana garab istaageena diyaar waaye tan kaleo ka dhawaajiyay interloogyada degmada annaga xo in degmooyinka waddooyinka waaweyn la saaro insha allah taas waa socotaa sidoo kalena waxaa ogaatay annaga badanaa waa iska aada u naxariis badan oo dadka culeeska inaan ka ilaalinaan jecelna intaan ka ilaalin karno degmada yakshiid ayaa ka mid ah degmooyinka sida xawliga uga socdo horumarada dhanka adeegyada bulshada